barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha sebteembar waa toban sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah madasha dhallinyarada oo maanta oo kale ay dhallinyarada joogto boosaaso waa madashii dhallinyarada aan iraahdo maanta oo kale aad maqli jirteen waxaadna ku maqli doontaan dhallinyaro joogto boosaaso oo isku weedaarsanaya aaraadooda ku saabsan in dhallinyaradu ay baadiyaha aadaan marka iskuullada la xiro iyo in ay sii joogaan magaalada si ay aqoontooda u sii kororsadaan inta iskuulladu ay xiran yihiin waxaanu ka warqabnaa qofka baniaadanka waxa ugu qaalisan oo uu leeyahay waa wakhtiga haddii tusaale ahaan wakhtigaaga intaad waxbarashada ku jirta mooye xilliga aad isdhisi lahayd haddii baadiya ugu laabatid waxay noqonaysaa just wax laala waxaad baranaysay mar walba inaadan waxba ku kordhin oo iskuulka keliya aad u xaadirtid qofka baniaadankaa ee xataa haddii ardaygu arday jaamacadeed yahay waxaa muhiim ah marxaladda aad ku jirtid mar walba inaad ka fakertid tusaalahaan markaad heer jaamacadeed ama heer waxa kale dugsi sare tahay waxaa muhiima qofku inuu kooruqaadis cilmigaa sameeyo kaalimihii sugaantana kama marna
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii cayaaraha balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
ugu yaraan laba iyo toban ruux ayaa ku dhimatay kadib markii laba qarax lala beegsaday goob laga tukaamaysto oo ku taala magaalada baqdaad saraakiisha ammaanka ciraaq ayaa sheegay in mid ka mid ah weerarada oo dhacay xalay uu sameeyey qof wata gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kooxda daacish ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerarkaas
shan iyo toban sano ka hor maanta oo kale sebtembar waxa ay noqotay mid ka mida maalmaha madowga ee taariikhda dalkeenna soo mara sidaasi waxaa yiri madaxweyne barack obama khudbadiisii toddobaadlaha ee maanta oo sabtiya asbuucan berri oo axada ayaa waxa ay ka dhigan tahay sanad guuradii shan iyo tobnaad ee sebtembar koob iyo toban markii weeraro lagu qaaday magaalada new york dhulka baadiyaha ee gobolka pennsylvania iyo wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan saddex kun oo dad ah oo aan waxba galabsan ay waayeen naftoodii kuwaasoo isugu jiray dad ku kala jiray dhammaan heerarka nolosha ka kala yimid meelo kala duwan oo xagga dhalashada ah diimo kala gedisan haystay isugu jiray dhammaan kalarada dadka dunida laga bilaabo maraykanka iyo guud ahaanba caalamka inta uu ka kooban yahay wacan mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay galab wanaagsan ama duhur wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ay dhallinyarada joogto magaalada boosaaso isku weedaarsanayaan aaraadooda ku saabsan in dhallinyaradu ay baadiyaha aadaan marka iskuullada la xiro iyo inay sii joogaan magaalada si ay aqoontooda usii kororsadaan ayaa barnaamijkeena guud ahaanba uu ku saabsanaan doonaa waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf waana kan barnaamijkii
barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysataan sabti walba laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka maanta waxaa uga hadli doonaa guud ahaanba waxaa magaalada boosaaso ku soo laabtay dhallinyaradii xagaabaxay iyadoo sidoo kalena iskuulladii iyo goobihii waxbarashada la furay dhallinyaro badan ayaa joogta magaalada oo iyagu ka faa'iidaystay saddexdaasi bilood ee xagaagaha waxaa barnaamijka marti uga ah dhallinyaro kala duwan oo arday jaamacadeed iyo weliba kuwo ka qalinjabiyey ugu horeen waxaan siinayaa magacaaga bismillahi raxmaan raxiim awalan magacaygu waa maxamed cabdirasaaq cali waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii jaamacadaha ka qalinjabiyey kolley waxaa kale yidhahdo dee wakhtigan xayaaguna waa xilliyada inta badan ardada waxbarashada ardada kala duwan ee jaamacadaha iyo iskuulaadka ee ay ka faa'iidaystaan macaahidda si ay ardadu waxbarashadooda kor u qaadaan because qofka bani aadanka wuxuu haystaa waxa la yihahdo limited resource ama khayraad kooban marka dhanka wakhtiga ka eegno wuxuu sidoo kale leeyahay unlimited wants oo ah baahi aan la xadidi karin tusaale ahaan qofku marka uu marxaladda waxbarasho soo galo taargetkiisu waxa weeye inuu barto waxyaabo fara badan oo kala duwan laakiin wuxuu haystaa wakhti kooban oo inta badan marxaladda waxbarashada waxa la yidhaha marxaladda qofku lix sano uu gaaro ilaa iyo marxaladda soddon sano oo waxa weeye inta qofku waxbarashada ku jiri karo ilaa inta uu ka dhammaynayo master degree ama p h d marxaladda marka qof walba waxa uu jecelyahay inuu labaatan digrii intaasoo kala duwana master intaasoo b h d qaato laakiin waxaa inta badan cadaadinaya waa wakhtiga oo waxa weye wakhtigu waa mid kooban waxaa la yidhahdaa wakhtigu waxa weye iskaarsi oo mid aad u yar oo cimriga bini aadanka ee gaar ahaan ummadeennan hadda nool oo ummad maxamed inta badan qofku lixdan sano mar hadduu gaaro wuxuu noqdaa marxaladda beeshinimadu gaalaa ee halka ummadihii hore inaga inaga horreeyay ay ka duwanaayeen oo inaga cimri dheeraayeen maxaa inta- waxaa inta badan marka caqabad noqonaysa maadaama qofku wakhtigiisu uu yaryahay oo wakhtigiisu mid aad u yaryahay een, baahidiisuna ay fara badan tahay oo qofku tusaale ahaan uu rabo inuu takhasuso kala duwan diyaariyo waxyaabo kala duwan barto cilmiyo kala duwan faa'iidaysto een, haddana wakhtigiisu wuu kooban yahay waxaa muhiima marka inta dhallinyaradu ay wakhti gelin lahayd inay magaalada ka baxdo inay joogto because waxa weeye qofku een, maalin ama laba ama sanad ama saddex sano ama afar sano uu ku xagaasay magaalada wax dhiba u keeni mayso laakiin haddii uu baxo waxaa xitaa adkaanaysa inuu qofku dib ugu soo laabto waxbarashadii leanna qofku education fielka inta uu ku jiro ama marxaladda waxbarasho wuxuu awood u leeyahay in fahamkiisu barti uu joogo kasii socdo laakiin marka qofku uu xagaa baxo wuxuu u baahan yahay laftirkiisu updating ama in qofkii dib waxa weeye ula soo qabsado waxbarashadii waxaa dhici karta saddexaas bilood oo xagaaga uu maqnaa inuu qofku waxna uusan qorin waxna aqriyin hadhow xitaa waxaa isbedelaya qaab ahaan farta qofka qaabka uu qorayo xitaa waxaa isbedelaya laqabsiga waxbarashada leanna qofku wuxuu leeyahay time go-an oo waxbarashada u xaadiro si marka wakhtigii waxbarashada u xaadiri jiray mar walba ugu xaadiro waxaa muhiima qofku inuu wakhtigiisa joogteeyo si uu waxbarashadiisa usii wato Ee, marxaladda xagaagana inta badan dhallinyaradu ma fahmaan boosaaso xilli aan ka xagaa baxay ma xasuusto ma jeclinaan xagaa baxo marka hore waxaan jeclaan inaan faa'iidaysto oo wakhtiyal badan geliyo si aan u faa'iidaysan lahaa Ee, beddelkeeda haddeer oo aan ee, ku jiro waddada macalinimada waxaan jeclaan arday badan u faa'iideeyo marka marka la isu barbardhigo ardada xagaaga joogta iyo ardada baxda inta badan waxaa faa'iido badan ardada een, xagaaga joogta leanna qofku marka uu joogo xitaa waxa uu awoodi karaa inuu barto xirfado kala duwan magaalada waxaa ku yaalla macaahid kala duwan oo xirfado lagu barto oo qofku waxa weeye hadhow mustaqbalkiisa uu ku dhisi karo Ee, waxaa ku yaalla ee, macaahid kala duwan oo dhigta waxyaabihii basic ah oo qofku uu dhigan jiray xitaa waxaa ardada qaybtooda ay sameeyaan intay ur- ee, sameeyaan ah, een, isu tag ama urur intay sameeyaan ama ay isu yimaadaanba waxay dalbadaan maadooyinka ku adag ama maadooyinka adaga ku soo socda macallin ka tiiriya oo ah macallimiintii jaamacadaha ama macaahidda ama iskuulaadka si qofku u helo maadadii wax kaba Ee, marka inta badan marka dhinac kaste kolley anugu fikir ahaan aan ka eego waxaan aaminsanahay waxaa faa'iido badan ardayda xagaaga joogta waan gartay waxaa jiray arday hadda sanadkan foonfoor galaysa oo intii xagaaga ahayd keliya ka faa'iidaysatay fursado badan oo ay ka mid ahaayeen caafimaadku waxaa kaloo jirta arday badan oo ka faa'iidaysatay inay iska dhisaan luqadii ingiriisiga xitaa arday badan oo waxaa jirta intii xagaaga ahayd iska dhisaysay ee, tababaro kala duwan ay ka mid ahaayeen saxaafadda ay ka mid ahaayeen ee, luqada carabiga waxyaabo badan oo waxaa jira ardadu ay faa'iidaystaan xilligaa marka xagaaga ardadu waxay sameeyaan een, waxaa ka leeyahay juhdi badan ardada joogta lannu qofkan danta uu joogo waxa yidha oo kuleylka u joogay oo dhididkaas iyo waxa weeye rafaadkaas iyo huurkaas iyo hanfiga magaalada ka dhacay uu joogo waxay ahayd inuu horumar sameeyo Ee, marka in badanna waan arkay arday badan oo joogta marka la eego xitaa dhisnaanta waxaa dhisan inta badan ardada joogta leannu ardayga jooga waxaa wakhtigiisa u kala bixinayaa mar inuu waxbarashadiisa caadiga haduuto marna uu xirfadaha iska dhiso Een, waana wax aad loogu farxo in ardada qaybtooda iska dhisaan tusaale ahaan ardada qaybtood waxaa hadda u dhammaanaya ee, marka ardayga xagaaga jooga la eego koorsooyin dhar oo mustaqbalkiisa ku anfici kara ama uu ku shaqaysan karo Een, marka inta badan waxaan kolley inuu aaminsanahay inay een, inta badan fursad badan yihiin ayna waxa weeye inta badan dhisnaanayaan oo waxa weeye mustaqbal ahaan uu sarraynayo ardayga xagaaga jooga leanno ardaygan wax waqtiga uu luminaya ma jidho Eh, maxamed cali shire guure eh, adigana waxaa ka mid tahay eh, dhallinyaradii eh, ku maqnaa deegaanada puntland aragtidaada ka waran Ee, runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta een, halakan ama dhiskaashigan kan aan ka qayb qaato Een, walaalkay een, su-aashaad i weydiisay runtii waa su-aal aada muhiim ah su-aashaas ee, waxaan dhihi karaa een, anigu maadaamaan xagaa baxay oo magaalada aan ka baxay een, xagaa bax waxaa- laba arrimood baa loo- dhowr arrimood baa loo kala qaadi karaa inuu qofku tago meel een, bey'adiisa beecad fiican ay tahay sida tusaale intuu gobolka xagaabaxo buu gobol kale tagaa ama intuu gobolka ka xagaabaxo buu wuxuu tagaa degmo ama degmada uu tago wuxuu tagaa tuulo ama tuulo intuu ka tago wuxuu tagaa baadiye saas bay marka iskugu xiran tahay qaybahaas xagaabaxa intaasoo qaybood baa loo samayn karaa marka walaalkay maxaa cabdirasaaq wuxuu ka hadlay inay faa'iido ay faa'iido badan tahay inuu qofku joogo una xagaa bixin laakiin aniguna waxaan fikir ahaantayda qabaa inay taasi kasii faa'iido badan tahay qofka xagaabaxa oo magaalada boosaaso ka xagaabaxa inay aad u faa'iido badan tahay sababtoo waa magaalo sababaheeda aan sheegaya waa magaalo kulul oo aan qofkaba uu nolol ahaanba ku noolaan karin so marka qofkii jaanis haysta waxaan aaminsanahay inuu ka bixi karo oo fursad hadduu u heli karo inuu ka baxo sababtoo ah qofka waxaa laga yaabaa inuu xanuuno badan ka qaado oo kale sida waxyaalaha kuleylka laga qaado waxaa ka mid a dhiikarka sonkorta dhibaatooyin badan oo cudurrada buu keeni karaa haddii qofku xagaabaxo oo aado meel qabow nasniin buu helayaa qofkii wuxuu helayaa inuu wax barto tusaale walaalkii maxaa cabdirasaaq wuxuu sheegay in magaalada boosaaso keliya wax lagu barto maaha fikirkaan qabaa waxa weeye hadduu meel kasta uu tago qofku inuu wax baran karo hadduu magaalada qardho tago hadduu garowa tago hadduu gaalkacyo tago qofku meel walba u xagaabaxo oo qabow waxbuu ku baran karaa saal aligeed oo wuxuu sii wadi karaa waxbarashadiisii maadaama hadalkan teeramkan ka xirmay inuu waxbarashadiisii sii wado uu kordhiyo inuu macad galo inuu bareefad galo inuu kuwaasoo dhan buu samayn karaa marka ma aha qofku inuu faa'iido kalena waa leedahay qofku markuu gobol ka tago tusaale magaalada qardho kale u xagaabaxay wuu ka tegay baadiyaheedu aaday qofku wuxuu heli karaa inuu helo maskax dheeraada sida dhaqankiioo kale inuu barto dhaqankii waxaa u kala qaaday baadiyuuba tegey wuxuu soo arkay waxyaalo kala duwan sida xoolihii noolaa lifstog oo inagu oon ku nool lahay oo waxa keliya oo inagu waddankeena ayn dhaqanno ay tahay xoolaha nool ayn ka faa'iidaysano hadday tahay geel hadday tahay lo hadday tahay ari iyo hadday tahay xayawaanaadka kale oo nolosheenna ay ku beys garaysan marka inuu qofkii hadduu tusaale nin yaroo dhallinyara buu ahaa inuu secondary dhiganaya ka soo qaad ama secondary buuna weli gaarin dugsi dhex u dhiganaya inuu intuu magaalada tago kasii xagaabaxo baadiyo tago maskaxdiisa qaab dhisinkeeda horta waa dhismaya maskaxdiisii baa koraysa kobcaysa waxaa kobcaysa garaajka waxbarashada oo wuxuu arkayaa macluumaadka kala badan sida dhirtii buu kala baranayaa arigii buu kala baranayaa hadir waxaa laga yaabaa qof reer magaala haddaa weydiiso wuxuu ku leeyahay geeloo kale ma yaqaan baa laga yaabaa wuxuu kuleeyahy kandheero mid baan waraysanaya wuxuu kuleeyahay kandheero soo maaha lugaha laga xirxidho ninka marka maxay taasi kuu keenaysaa wixii soomaali bay nahay kama faalin kara inaan dhaqankeenna baranno oo waxa ka soo baxa resurska waddanka ka soo baxa inaan baranno sida dhirtii inaynu baranno xayawaankii inaynu baranno waxyaalihii nolosheenna ay ku beesgaraysneed ee magaalo baadiya waayo dadku waxay u kala baxaan baadiya iyo magaalo marka ninka dhallinyarada ah marka uu isku midba ma aha ninka dhallinyarada ah markuu baadiyo kusoo barbaaro iyo markuu magaalo ku barbaaro sababtoo ah ninka anugu waxaan aaminsanahay karati ahaantayda ama fikir ahaantayda inuu ninka baadiyaha kusoo barbaaraa inuu xagga waxbarashada galaaska ee galo oo kow qaato inuu maxaa yeelay maskaxdiisu kobaca ayaa waxay caano gelbu cabay oo waa ka ad adag yahay ninka reer magaalka waxaa laga yaabaa ninka reer magaalka inuu iska cabitaan iyo cambe iyo iska cabo laakiin ninka reer baadiyaha caano geelbu helaya caano aribu helaya lobu helaya fitimiinaad kala duwan oo buu helaya marka waxaa la dhihi karaa qofka baadiyaha iyo qofka magaalada inayna marnaba sinayn oo qofka baadiyaha uu yahay qof wax walba complete u yihiin oo dhammaystiran yihiin kama dhinna baan leeyahay haddii aad dhaqanka weydiiso maanta haddaad dhahdo waxaasi muxuu yahay dhaqanka wuxuu kaaga jawaabayaa si yar oo fudud wuxuu kaa tusaya caqliyan wax yar si yar buu ku tusaya buu imaan buu ku soo noqonaya magaaladoo kale goortuu hadhow wuxuu imaanaya soo fresha oo aanba waxba ka soo lumin inuu soo korsado mooye waxyaalo badatay ka aqoon badan baa dhihi kara ninka brefadka how are you iyo what's your name loo dhigaya isagoo waxyaalo badatay soo faa'iiday buu imaan karaa maxaa cali shira guura waa aragtaa arrinta si aad uga dhawaajiyey waxa uu sheegay in dhallinyarada xaggaa baxda ay ka fiican yihiin kuwa magaalada iyo kuleelkii jooga kana maskax fiican yihiin ka war horta yuusufow waa sax maxamuud fikirkiisu ka hadlay marka la eego haddana laba u kala qaadno mid waa ku barbaaridda baadiyaha inta badan waxaa la yihahdaa qofka bini aadamka ah gaar ahaan marxaladda caruurnimada qofku ilaa intuu ka gaarayo sano lix sano ilaa siddeed sano ilaa waxaa la yidhahdaa siddeed sano ugu badnaan waxaa fiican qofku inuu ku gaaro baadiyaha waxaa weeye baadiyaha marka la leeyahay waxa weeye qofku siddeedaa sano oo hore waxa uu helayaa khibrad badan oo xaggii dhaqanka ah wuxuuna fahmayaa nolosha waaqaceeda laakiin marka qofka uu ku jiro marxalad ardaynimo uma fiicna qofku inuu baadiye ku noolaado sababo badan marka loo eego waxa weeye qofkan wuxuu ku jiraa field ama waxa weeye xero waxbarasho qofku marka hore ha kusoo barbaaro sax ee tusaale ahaan labadii saddexdii sano mar inuu aado waa dhici kartaa laakiin marka la eego dhinaca een, waxa kale la yidhaahdo qofka baahidi- baahidiisa waxaanu ka warqabnaa qofka baniaadanka waxa ugu qaalisan oo uu leeyahay waa waqtiga haddii tusaale ahaan waqtigaaga intaad waxbarashada ku jirta mooye xilliga aad isdhisi lahayd aad dib baadiya ugu laafatid waxay noqonaysaa just wax laala waxaad baranaysay mar walba inaada waxba ku kordhin oo iskuulka keliya aad u xaadirtid qofka baniaadanka ee xataa haddii ardaygu arday jaamacadeed yahay waxaa muhiim ah marxaladda aad ku jirtid mar walba inaad ka fakertid tusaalahaan markaad heer jaamacadeed ama heer waxa kale dugsi sare tahay waxaa muhiima qofku inuu koruqaadis cilmiga ah sameeyo waa taargetka koowaad ee qofka laga rabo leannu qofku wuxuu ku jiraa tartan waxa uu dhisayaa mustaqbalkiisii waxa uu ku jiraa waddadii mustaqbalkiisa uu ku dhisi lahaa si marka taas ugu fududaato waxaa muhiima qofku inuu mar walba fursadda siiyo ama waqtigiisa uu ku bixiyo siduu waxbarashadiisa u kabi lahaa Ee, ma qabtaa fikradda ah in ardayga xagaabaxa ee kuleylka boosaaso ka xagaabaxa uu ka taya fiican yahay ee ninka dhallinyarada ah ee boosaaso wax ku baranaya oo saddexda bilood ee kuleylka joogay Een, horta niyahow sinaba uma qabo sababto waxa weeye inta badan marka la eego magaalada boosaaso xilliga xagaaga waa sax waxa weye cawaaqib way jiraan fara badan oo ay ka mid tahay qofka in uu u dulqaadan waayo ama uu dhibsado kuleylka xaalado badan inay waxa weye kusoo wajahmaan laakiin waxaa mar walba muhiima qofku markuu marxaladda ardaynimada ku jiro ee, ardaygu waa sida askariga oo kale waxaanu ka warqabnaa een, inta badan soomaalidu waagi hore waxay jeclaayeen ama madaxdii hore oo soomaalidu waxay u badnaan askar qofku marka uu layliga ku jiro ama darajada waxa weeye qofku waxbarashada uu ku jiro ama arday ha ahaado ama askari ha ahaado waxaa muhiima inaanu la kala goyn tababarka qofku uu ku jiray ardaygu wuxuu ku jiraa marxalad tababar ilaa dugsi hoose ilaa dhexe sare jaamacad oo wax isku xidhan haddii qofku uu mid ka boodo ta kale uma gudbi karo waa silsilad waxaa muhiima marka si ugu guulaysto inuu silsiladaa ka tallaabsado qofku uusa u dhicin leannu qofku markuu arday yahay wuxuu u dhexeeyaa labo inuu dhaco inuu baaso dhicidda marka kala hooseynaysa baasidana way kala sarreynaysaa qof kaalin galay qof iska baasay qof dhexe qof waxa weeye si liidata ku baasay waxaa muhiima marka qofku marba hadduu marxaladda waxbarashada ku jiro gaar ahaan dugsiga sare iyo heer jaamaceed markuu qofku yahay inta ka hooseysa waa caadi waxa weye dugsiga dhexe iyo fasax waxa weye uu haystaa qofku leannu marxaladdaas waa marxaladda ciyaalnimada oo qofkan iskuulkiisa mooye wax kale maskaxdiisa ma qaado laakiin marka qof hadduu dugsi qofku mar hadduu dugsiga sare soo gaaro waxaa muhiim ah inuu waqtigiisa ka faa'iidaysto leannu qofku mar hadduu jaamacad ka baxo ee, inta badan hadduu fursad shaqo helo ama uu shaqada galo way adkaanaysaa inuu waxbarashadiisa sii siyaadsado si marka qofku waxbarashadiisa u siyaadsado waxaa muhiim ah inuu xilligan xagaaga ka faa'iidaysto waa saddex bilood oo qofku uu firi yahay saddexdaa bilood inuu ka faa'iidaysto Ee, waa sax oo qofku deegaanada kale oo puntland hadduu aado wuu ka faa'iidaysan karaa laakiin marka la eego tayada waxbarasho ama fursadaha uu qofku boosaaso ka heli karo waxaanu ka warqabnaa boosaaso macaahidda ku yaala ee kuma yaalaan deegaanada kale ee puntland Ee, sidoo kale waxyaabaha inta badan cawaaqibta waxaa ka mid a qofku marka uu meel kala tago waxaa adkaanaysa la qabsigii ee, meesha uu tegey sidoo kale waxaa imanaya xitaa cudurro kala beddelka hawada markaynu ka eegna dhanka caafimaadka qofka kala beddelka hawada waxaa yimaada cudurro ay ka mid tahay malaria waxaa ka mid a ee, qandho qofka waxa weeye layidhaha unknown fever oo qofka inta badan ku dhacda marka qofku ama xagaa buxo ama soo xagaa laabto xaalado badan oo xataa caafimaad bay leedahay laakiin mar walba oo aynu dhinac kasta ka eegno waxaan aaminsanahay maadaama boosaaso ay tahay magaalada een, inta badan lagu ee, magacaabo inay tahay magaalada waxbarasho ama magaalada ugu horeysa maga- een, magaalooyinka ugu horeeya ka mid a dhanka soomaaliya xagga waxbarashada soomaaliya marka la yidhahdo oo laga helayo qofku facility kala duwan macallimiin kala duwan oo cilmi leh ee, waxa kala yidhahdo daraasado kala duwan oo qofka uu baran karo in qofku uusan ku habsaamin ama dhallinyaradu aysan waqti gelin inay ku xagaabax- inay ka xagaabaxaan magaalada oo ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan waqtigooda kooban Ee, tusaale ahaan ee, xilliyada xagaaga sax waxaa dhacda in dhallinyarada qaybtood ay aadaan tartamo kubadeed ama waxa weeye qofku marka uu tago inta badan deegaanada kala duwan waxa ugu badan dhallinyaradu ay qabato waxa weeye kubad oo sax oo qofku u baahan yahay jirdhis laakiin haddii waqtigaaga aad gelisid kubad kubaddu mustaqbalkaaga dhismayso innagu hadda waxaynu joognaa soomaaliya oo ka mid a waxa weeye ee, africa meelaha xagga marka la yidhaahdo ee, dowlad dowlad ahaan dowladaha ugu tayada liita leannu dowladanu leenahay laakiin dowladanu maaha dowlad dalka oo dhan kaafisa qofku marka haddii uu xitaa kubadda taargetka saari lahaa kubadda soomaaliya ma aha mid mustaqbal hadda xilligan mustaqbal leh qofkii waqtigiisa kubadda geliya si kasta uu qofku xiddig u noqdo laakiin ee, waxaa inta badan hortaagan inuusan helin wax fursada oo uga dheelo wadamada kale ee caalamka xitaa waxaa dhacda ee, in aanba laguba soo qaadan tartanada ee, bariga bartamaha afrika ee soomaalida ay ka qayb gasho cabdilaahi huruuse aadan ee, adigana waxaa ka mid tahay ee, dhallinyarada magaalada boosaaso ee xagaagii joogay ee xagaagii xagaabaxay ee, aragtidaada ka waran ee, labada ee, qodoba maanta barnaamijka uga hadleen oo ah dhallinyaradii xagaaga ee gudaha magaalada boosaaso joogtay iyo kuwa xagaabaxay ee, inkastoo hadda iskuullada dib loo furo oo dhammaan ardadii ay wada joogaan aad baa u salaamantihiin horta labadiin oo salaaman yihiin een, idaacaddana aad baa u salaamayaa een, haddaan ka hadlo fikirka ah waxaa sababaha aan mugsabeeyo dadka xagaa baxay iyo dadka xagaa- ee, xagaaga joogay waxyaabaha farqi u dhexeeya ama faa'iidooyinka ay leeyihiin dhallinyarada xagaa baxday tusaale ahaan haddaan ka hadlo dadka xagaa baxay faa'iidooyinka ay leeyihin waxaa ka mid ah kow horta dadku waana soo nasanayaan mental ahaan iyo fisikal ahaanba dadka u soo nasanayaan ayagoo caafimaad qaba oo nastay oo kaleel ka tegey ayay soo noqonaya refreshmentiga waa dareemi kardha ardayga xagaa baxay iyo ardayga joogay magaaladii kulkii joogay farqiga u dhexeeya iskoolka markii la furo bisha sagaalaad ardayga xagaa baxay oo soo noqday qaboobihii aaday oo inoo yimi waxaa arkaysa ardayga refreshmentii haysta oo diyaarsan oo diyaarsan inuu cashirkii qaato oo dhiiran laakiin ardaygii joogay waa arday tayrada daalan oo daciifa laga yaaba xataa inuu cashirkii si fiican u qaadan dhinac kastoo mashquulsan yahay waxaa kaloo faa'iidooyin ka mid ah in ee, qaraab xiriirin ay noqoto tusaale ahaan meesha u xagaa baxayso dad adaa ku taqaanay dadka u tagtay waxay noqonaysaa inaad ee, si- wejigii sii barato oo xa- qaraabadii sii xiriiriso ay noqonaysaa waxaa kaloo faa'iida ka mid ah inaad wejiyo cusub kusoo barto meeshii oo lacalla meesha aan weligaa waxagaa bixina noqoto dad badan baa kusoo fariin badan baa kusoo yeelanaysaa iyo saaxiibo badan ayaad kusoo yeelanaysaa waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay xagaabuxu dhulkay kusoo kala baranaysaa iyo safaro dhaadheer baa galaysaa laga yaabo tuulooyin badan baa baranaysaa caasimado badan baa baranaysaa dad fara badan ayaa soo baranaysaa waxaa kaloo ka mid ah firfircooni dheeraada inaad soo hesho tusaale saddex bilood jawi wanaagsan qabow baa soo heshay kulka kusoo noqotay waa dhiran waxaa qaadanaysa wax kasta oo lagu talagalay inaad qaadato ayaad baalkan kuwa joogay faa'iidooyinka kamid waxaa ka mid ah khasaare ay leeyihiin khasaaro fara badan ayay leedahay waxaa ka mid ah qofkii kulka joogay uma dhiirana in wax barto sababto asagaa difaac isku jira si uu u- u- isku qaboojin lahaa jirkiisa vasodilation vaso contraction wax la yidhahdaa jira oo biologiga marka loo u hadlo caafimaad ahaan u hadalno qofkii kulka joogay wuxuu ku dhiiranaya maantoo dhan dagaal ah si isku qaboojin lahaa jirku ayuu ku jira maantoo dhan waxa laga yaaba inuu dhaho ee, biyo cabitaan badan iyo baraf cabitaan badan iyo nasasho iyo maraxad uu doontoba oo cashirka macalinkooda laga yaaba in wax baranayay waqti badanba siinu macalinka sharaxaadiisa ka mashquulo qabowgiiyo raadinaya asagoo aad buu mashquulsan yahay waxaa kaloo ka mid ah xataa mental ahaan iyo iyo fisikal ahaanba ardayga laga yaabo inuu khasaaro u noqoto meesha kulka xa- dabayshaas iyo waxaa ka dhacayo laga yaabo khasaaro fara badan inay kasoo gaarto marka aad bay u wanaagsan tahay in la xagabaxo meesha qabowga la aado guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya wuxuuna idinkaga imaanayay v o a boosaaso tan iyo barnaamijkan la mid intaan ku kulmi doonno nabadgelyo
mahadsanid yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o eda ee barnaamijkan dhallinyarada ee magaalada boosaaso ayuu kaasi ahaa barnaamijka madasha ayuuna halkaasi nooga soo diray halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii isboortiga ee barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee, dhegaystayaal isbuucii hore horyaalada kubadda cagta ee yurub waa ay nasteen kadib markii la ciyaaray ciyaaro saaxiibtinimo iyo ciyaaro kale oo ay xulalka adduunyada ay ugu soo baxayeen qaarna kuwa afrika waxaa loo soo baxayay ciyaarihii isreebreebka qaramada afrika ee labada kun iyo toddobiyo tobanka lagu qaban doono dalkaasi gaboon Ee, laakiin isbuucan ama maantaba waxaa bilaaban doona dhammaan horyaalada kubadda cagta ee yurub waa gartay een, waad mahadsan tahay inaad noo bilowday barnaamijkii ciyaaraha saaka Een, bal nuurow kooxaha halka magaalo ka wada dhisan ee manchester ka dhisanee man united iyo Manjer- manchester city ayaa ciyaari doona daqiiqada kadib bal ciyaartooda haddaad noogu bilowdo Eh, zahro ciyaartan ahamiyad eh, weyn ayay leedahay maanta waana waxaana ay ka tirsan tahay horyaalka premier league dalka ingiriiska ahamiyadda koowaad waa labada kooxood manchester united iyo manchester city ayaa wax ay ka wada dhisan yihiin hal magaalo oo magaalada manchester marka waxaa jira xafiiltan ka dhexeeya labada kooxood oo mar walba oo ay ciyaaraan eh, ciyaarahoodu waxay noqdaan kuwo aad loo xiiseeyo oo aad loo daawado taasi waa mid talabaadna labada tababare ee kooxahan waa kuwa ku cusub ee horyaalka ee ma aan idhaahde labada kooxoodba ee tababaraha manchester united ee ninka la yidhaahdo jose morinho waa ninka ugu khatarsan xagga tababarnimada adduunyada waxaa isna eh, ka dhicin oo maaragtay lagu qadariyo xagga kubadda cagta isna lagu tilmaamaa eh, inuu yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu weyn ama ugu wanaagsan xilligan waa tababaraha kooxda manchester city ee guardiola oo u dhashay dalka spain marka ahmiyaddii labaad ayaa ah labadii tababare ee ugu wanaagsanaa adduunyada ayaa iyana maanta fooda isdarayay markii ugu horreysay ayagoo kala hogaaminaya labadan kooxood oo isku magaalada ah waa gartay bal dhanka talyaaniga haddaan eegno waxaa jirta in kooxda yuventus ay shantii sane ugu dambeysay ay qaadaysay ee kooxda ku guulaysata ay ahayd ciyaaraha marka ay ka qayb galaan kooxaha ka jira talyaaniga ac milan iyo inter milan oo iyagu labaduba ka dhisnaa magaalada milano ee dalkaasi talyaaniga xaggee bay ku dambeeyeen kooxdana maxaa ka dhigay mar walbaba inay usoo baxdo horyaalka oo waa su-aal muhiim ah Eh, horta horyaalka talyaaniga sanadihii dhowaa hoos u dhac weyn ayaa ku yimid sababtoo ah dhaqaalaha wadanka ayaa hoos u dhacay waxaa ina jirta in dakhliga kasoo gala eh, kooxaha eh, telefishinada tabiya ciyaaraha inuu aada uga yaraa marka loo barbar dhigo kan eh, ingiriiska iyo spain sidaas daraadeed dadkii soo gelayay eh, ciyaaraha eh, maaragtay garoomada ayaa aada u yaraaday sababtoo ah dhaqaalaha wadanka oo hoos u dhacay taasi ayaa loo sababeynaya in horyaalka talyaaniga uu qiimihiisii uu hoos u dhacay laakiin su-aashaada ah yuventus shantii sano way ay ugu- maxay ugu guuleysatay eh, horyaalka talyaaniga yuventus waa kooxda keliya ee leh eh, garoon iyada kaas u ah marka dhaqaalaha garoonka kasoo gala iyo maaragtay sida ay isugu xiran yihiin iyo dhaqaalahooda oo yara ka wanaagsanaaday sanadihii ugu dambeeyey kooxaha milan iyo inter ayaa ka dhigtay in ay maaragtay noqoto kooxda ugu caansan laakiin milan waxaa laleeyahay een, ganacsato shiinees ah ayaa gatay oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayay geli doontaa january waxaa laga Waat.
yaabaa inay kusoo laabato heerkii lagu yaqaanay waa tahay arsenaal iyo liverpoolna ciyaaro kale ayay la leeyihiin ciyaartooy kale nuurow aad baad u mahadsan tahay guud ahaana barnaamijkaasi ciyaaraha haatana mid ka mida kaalmihii heesaha
dhiyay bugso bugso haykadi ballanka jabay ishkigan madigin korayn dhibiyo dhibiyo haw mudan karkabo dhibiyo dhibiyo haw mudan karkabo kashaan dhiyay bugso bugso haykadi ballanka jabay ishqiga madigin koraye dhibiyo dhibiyo haw mudan karkabo dhibiyo dhibiyo haw mudan karkabo midaan kalgacayl ku lurin kaliya laab ku jeclayn laba kula wadin adiga nafyahay nafyay keligaha sugin nafyahay nafyay keligaha sugin midaan kalgacayl ku lurin kaliya laab ku jeclayn kulaba kula wadin adiga nafyahay nafyay keligaha sugin nafyahay nafyay keligaha sugin hakohan hakohan imikaba ilo ilo kasaar qalbigana haddee kunjeer adigoo lugoy miyaad kaabiga utaal utaala yaa salaam codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed ciro ayuu ahaa waxaana uu gebagabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkaan idinkala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur bukhaari waxaa farsamada inoo joogay saaxiibkay maxamed cabdi xasan sandheere inta aan barnaamijkan mid lamid ahaa dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa codkii baxsanaa ee maxamed ciro kunjeradigoo lugoy miyaad kaabiga utaal utaalaye miyaad kabiga utaal utaalaye miyaad kabiga utaal kolkaad kabaygu tidhaan tidhaan kuley sami ruux dugsaday keeskiisu keeskiisu xumaa ku nacay keeskiisu keeskiisu xumaa ku nacay